أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجداد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sideedda subaxnimo waa axad ay taariikhdu ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu doorka roon kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay aflaam cusub oo kale ah qaybta saddexaad ee tartanka qur'aanka kariimka iyo qaybta labaad ee silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee dagaalka dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaatay maamulka iyo macallimiinta mid ka mid ah madaarista degmada jamaame wilaayada jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka awdal ayaa ku guulaystay in ay soo saaraan meydka wiil dhallinyaro ah oo ku dhacay warbiyood ku taalla deegaankaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweyna haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay aflaam cusub oo kale ah qeybta saddexaad ee tartanka qur-aanka kariimka iyo qeybta labaad ee silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka faahfaahinada wararkaas waxaa inoo gelaya walaalaheen abu xasaan iyo xaarid aynu ku horeyno abu xasaan iyo filimka ramadaanka iyo ribaadka mujaahidiinta
رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في الدنيا هي خير مكان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان
filimkan oo la daawan karo muddo laba iyo toban daqiiqo ah waxaa lagu soo bandhigayaa ribaadka ay mujaahidiintu kaga jiraan wilaayada islaamiga ee bakool iyo dhulka muslimiinta ay leeyihiin ee kenya ay gumaysato waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku darsaday cibaadada ramadaanka salaada qur-aan akhriska iyo barashada cilmiga sharciga ah waxayna taasi muujinaysaa in ciidamada muslimiinta ee ribaadka ku jiro islamarkaana hor fadhiya cadowga kala duwan ee kusoo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ay yihiin kuwa ugu kheyrka badan uguna nasiibka badan dunida بسم الله مستعينا وبه بالغ معينا الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا العمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن ribaadka ajirka uu leeyahay ee lagu tilmaamay waa waxaan halkan lagu soo koobi karin ama aan lagu qeexi karin warbixin ama laba warbixin waxayna taasi muujinaysaa inaysan jirin wax ribaadka u dhigmo ama la barbar dhigo waxaa la arkayaa ciidamada oo jooga xilli habeen ah ama gabalka uu usii dhacayo salaada maqribna loo addimayo iyagoona salaada marka ay tukadaan kadibna u diyaar garoobaya afur wanaagsan oo ay diyaarsadeen hilibka bariiska caanaha timirta malabka qaraha iyo qudaarta qeybahooda kala duwan intaas iyo inka badanba waxaad ku arki kartaan filinkan kooban ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya
الله أكبر الله أكبر أراك بعيني يا خير شهري وإني إليك أتيت ciidamada mujaahidiinta ayaa diraya fariimo kala duwan oo isugu jiro warbixinna ku aadan halka ay ribaadka kaga jiraan iyo fariimo ay u dirayaan cadowga gaar ahaan yuhuudda iyo kenya may baroogne faqri amase fuquuro may buha fuquurta may buha mujaahidiinta kumada gaar ahaan may buha bakool qaybtuuna ku kaadanaynayaa ka soogna ilaahay subxaana watacaala aadowshay kala ribaabahaynaya ribaaban ka jaarna iyo tarabus marna maybuha dad walbaradaa ilaahay subxaana watacaala diintiis baradawayna kitaab qur-aanka galanti midiga ka haysado galanto dadana gwerigiyo kadifaafadan ka haysadayana adowkaas dadla xisaabtamaayo hamigii maalinta hanjeedaana biidin ilaahi tabaaraka watacaala meedhasa mayba kudif ahayna wilaayaadka islaamiga dadka muslimiinta maybaan sheegana hadduunana dadka mujaahidiinta hay fuquurtirooday meedhaha ku hadalaya hadduunana isin mayba sindif ahayna geeyo hamigiyo maalinba kitaabkaas ilaahi subxaana watacaala korweelowshaya maybuhaya aan noolna meeshaan joogno waa gobolka gaariso meeshaan waxaan fariin ooga diraynaa yuhuudda yuhuud waxaan leenahay walaalaha filistiina duumaadayso marna ma moogin taari annagana waa aarsan doonaa insha allah markay noqotaba mar uun yuhuuday gacanta ku saari doonaa insha allah had iyo jeerna ma hilmaameyn umaadkana waan ku wadaynaa insha allah شهر القيام تضوع فيه عبير السلام وسال الصفا مثله شهد الغدير allah subxaanahu watacaala ayaa maad iska leh allihiina waafajiya khayrkan awalan islaamnimo towxiid ramadaan waa khayr aad iyo aad waa ogtay bishan ramadaan waa shahru intisaaraat guulooyinkii dhacay ee muslimiinta awal nagarna in badan waxaa lagu guulisay waa- waxay ahaayeen shahru ramadaan waa bil marka ninkii isku helo islaamnimo iyo jihaad fii sabiilillaah iyo siyaam fadligeeda aad loo garanayo intaa kadib idinku waxaa tihiin soomaha liwaaga waxaan nahay liwaaga ku wajahan dowladdan kenya ee kaafiradda ah waa dowla kaafira ah in badan muslimiinta oo hayso cadaawad taa marka waxaa tihiin dadka nasiib ee soomaha u yeelannay in aan ku duulno ku jihaadno meesha aan ka saarno dowladda kaafir soo ma ahayn marka haadaa huwa alxamdu washukru بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Eh, kama ndugu zangu mlivyotangulia kuona hiyo video hapo, hizo ni katika neema za jihad ambazo ni masabiqun fil jihad, makudama fil jihad walikuwa na takabalahumullah, Allah atakabali jihad yao, na ndio neema ambayo alikuwa akizungumza na sisi tuko nayo, ama Allah ametuzidishia zaidi kama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mkishukuru Allah atazidishieni. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa mabradha walipata neema na sisi tumepata neema aula na aula, alhamdulillah. Awalan, jihadi imezidi kuwa kubwa na watu wamezidi kuwa wengi, na kama mnavyoona kuna yani vyakula aina tofauti, kuna maandazi magaalada gaarisa waxa waaye duleedkeeda ayaan joognaa macnaha Een, ilaahay baa halkaana keenay subxaana watacaala wax kalena uma joogno ilaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ayaa waxaan doonaynaa inaan mataqaana waxa waaye caalamka aan gaarsiino laa ilaaha ila allah ayaan u dagaalamaynaa ayadaan u dhimanaynaa ayadaan difaacaynaa ayada ayaan koryeelaynaa ayada ayaan rabnaa inaan caalamka dhan aan gaarsiino biidni illahi tacaala ama dhulkaas ayaan ka hoosmaraynaa ama waxa waaye laa ilaaha ila allah ayaa loo xukun tagayaa laga amar qaadanaya sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa muslimiinta caalamka ugu baaqaya inay soo ajiibaan jihaadka soona gaaraan furumaha cisiga iyo sharafta ee lagu horfadhiya gaalada isugu jirta caddaanka iyo madowga muslimiinta daafaha caalamka ku nool waxaan leenahay sidaan iyo barwaaqadan ayaan ku jirnaa ilaahay fadligiisa ayaan haysannaa idinkana waan idinkugu yeedraynaa biidnillaahi alkariim inaad soo haleeshaan oo jihaadka aad imaataan oo aad soo waafaqdaan walaalihiinna muslimiinta mujaahidiinta meel walba isaga yimid inaad idinkana ku soo daysataan oon idinku waxaa weeyaan idinkugu bogaanayna inaad soo hijrootaan oo ilaahay waxaa weye diintiisa aad kor u qaadaan intan meeshay isugu imaatay oo aad u jeedaan muhaajiriin iyo ansaarla oo waxaa weeyaan ee, luuqado kala duwan iyo waxaa weeyaan midbaal kala duwan aad uga jeedaan waxay isugu imaadeen an takuuna kalimatullaahi hiya alculya inay kelimaddan kor u qaadaan isugumana imaanin wax la dhaho waxaa weeyaan kambani iyo waxaa weeyaan inay dhisaan shirkadooyin ee waxay isugu imaadeen inay naftooda ilaahay ka iibsadaan kelimaddanna ay kor u qaadaan ilaahay subxaanahu watacaala ay ku raalligeliyaan caalamkana daafihiisa ay gaarsiiyaan idinkana waxaa idinkala baahan yahay inaad doorkiinna soo maaragtay waxaa weeyaan doorkii inaanaad ka soo ciyaartaan
shukran aqoona abu xasaan markan iyo walaalkeen xaarid iyo tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka
aflaam lagu soo bandhigay dhacdooyin kala duwan ayaa isdaaraadkii ugu dambeeyey ay soo saartay waxaa ka mid ah xalqada saddexaad ee dhammaystirka u ahayd muuqaalo lagu soo gudbinayo musaabaqadii qur-aanka kariimka ee madaarista wilayaadka islaamiga ah taasoo dhacday sanadkii da qaybtan ayaa lagu soo qaatay tartankii soddonka juus ee u dhexeeyey ardayda ka kala socotay madaarista wilayaadka وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجاة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم وأنتم تعلمون
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح filimkan oo soconaya muddo shan iyo labaatan daqiiqo ayaa qeybaha dambe waxaa lagu soo gudbinayaa natiijada guud ahaan ardayda ka qayb qaadatay tartankaasi ee ka kala socotay madaarista wilaayaadka islaamiga بكتاب الله أشرق دربي
مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد وال...
ardayga kaalinta koowaad ka gala soddonka juz ee qur-aanka ee tartankii kun afar boqol afartan saddexda waa cabdulaahi macalin daawuud cabdulaahi
وحب الناس ففيها الخير والتعليم ardayga kaalinta labaad ka gala tartankaasi waa jaamac aadam ibraahim halka kaalinta saddexaadna uu galay cabdiraxiim raage cusmaan intaas kadib ayuu filimku soo qaadanayaa lacagihii lagu abaalmariyey dhammaan ardayda kaalmaha hor ka galay saddexda qayb ee kale ah tobanka jus ee qur-aanka shan iyo tobanka iyo sidoo kale soddonka jus رب ارحمهما نجوى صلاتي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فرب اغفر لآبائي ardayga kaalinta koowaad ka galay tartankii tobanka jus ee qur-aanka waxay mujaahidiintu ku abaalmariyeen siddeed boqol oo dollar دربي فرب اغفر لآبائي وهب للبر يا ربي وهب للبر
kaalinta labaad ee tobanka jus waxaa ardayga galay ay mujaahidiintu ku abaalmariyeen lix boqol oo dollar kaalinta saddexaad ardayga ku soo baxay tobanka jus ee qur-aanka waxaa lagu abaalmariyey afar boqol oo dollar
إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا ففيها الخير والتعليم مع الإخلاص وفيها أحسنه التقويم وحب الناس فيها الخير والتعليم shan iyo tobanka jus waxaa ardayga galay kaalinta koowaad lagu abaalmariyey lacag dhan kun dollar kaalinta labaad ardayga galay waxaa la siiyey siddeed boqol oo dollar halka ardayga ku soo baxay kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka jus ee qur-aanka isna uu ku guulaystay shan boqol oo dollar dhanka soddonka jus waxaa ardayga galay kaalinta koowaad ee musaabaqada la guddoonsiiyey lacag dhan kun iyo shan boqol oo dollar ardayga soddonka jus ka galay kaalinta labaad isna waxaa la siiyey kun dollar
أستاذي فكم أحتاجه قربي فصفوتنا تعلمني أنارت بالدجى دربي فأشكر جهد أستاذي فكم أحتاجه قربي kaalinta saddexaad ayaa isna ardayga ku soo baxay waxa ay mujaahidiintu ku abaalmariyeen lacag dhan siddeed boqol oo dollar kuwaasoo ku matoosteen xifdiga qur-aanka kariimka oo allah ku manaystay والأمجاد والإبداع قد سرنا مدارسنا حضارتنا تقدمنا وصفوتنا إلى العلياء والأمجاد والإبداع قد سرنا
shukran aqoona xaared dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka riddada ee maayafuulka magaalada baydhaba waxaa dhawaqa rasaasta dagaalka si aadiyay looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada baydhaba isla baay qarax mujaahidiinta xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan isgoyska onodka ayaa lala beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhaawacmay hal askari dhanka banaadir howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay muxiyidiin cali cariif oo ahaa sarkaal macaawisley ah wararka ku saabsan howlgallada ayaanu halkaas kaga gudbaynaa markan iyo mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaatay maamulka iyo macalimiinta mid ka mid ah madaarista degmada jamaame bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya isagoo sii xoojinaya dadaalada ku aadan majaalaadka kala duwan ee arrimaha bulshada fulinayana ballanqaadyadii uu sameeyey ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose booqashooyin ku tagay goobo kala duwan si uu kormeer iyo kawarqab buuxa ugu sameeyo dhinacyada kala duwan ee hoos imaanaya maamulkiisa wuxuu markan kulan la yeeshay maamulka macalimiinta iyo ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari oo ku yaala degmada jamaame sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa fadhiyo la yeeshay maamulka iyagoona ka arrinsaday waxyaabo kala duwan oo quseeya horumarin iyo sare uqaadidda waciga iyo baraaruga ardada halka sidoo kale uu dardaarana u jeediyey boqolaalka arday ee wax ku barta iskuulka ardada halkan wax ku barata oo ah boqolaal wiilal iyo gabdho ayuu waaliga dareensiiyey ahamiyadda ka dhallinyaro ahaan ay u leeyihiin ummadda muslimka wuxuuna farta ugu fiiqay xagga aqoonta gaar ahaan inay xoogga iska saaraan fahamka shareecada si ay u noqdaan ducaad ummadooda ka badbaadisa harisaha jahliga
muhiimadda marka aan leenahay inaan idiin booqno madrasadan maanta lagu magacaabay madrasatu imaam bukhaari imaam bukhaari waa garanaysaan soomo aad ba u garanaysaan magaceed aad ba u wanaagsan yahay marka muhiimadda inaad noqotaan gabdhihii mogtahay daacayaadka ah ee ku daynaayo caaisha binti abibakar khadiija bintu khuwaylad nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylad ma u ahayd wasiirad ba u ahayd sooma wasiirad ba u ahayday ayada hogaaminaysay ayada diinta ku hegaysay ayada toosinaysay inaad noqotaan markaan dad ku daynaayo caaisha iyo khadiija ku daynaayo wiilashu waxaa laga rabaa inay ku daydaan cabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coof ma garanaysaan saxaabiga jililka ma garanaysaan muxuu ahay ninkaas jihaadka muxuu ku ahay kaalin weyn ba ku bixinaya sooma maalinkiisa muxuu bixinaya kalabara bixinaya sooma inaad markan ku daytaan aad noqotaan dadka kitaabka iyo sunnada difaacayo kitaabka iyo sunnada waxaa u baahanta in la difaaco sooma adoo horarka maanta socdo waxaa dumina kitaabka sunnada sooma waxaa markan loo baahan yahay in kitaabka sunnada aan difaacno oo diinta aan barano diinta aan barano diinta mogtay barashadeeda ma aha meel oo ku dhammaanaysa ma leh wa kulli dii cilmin caliim qof kasta oo cilmi leh mogtay qof baa ka saraysa sooma waxaa markan loo baahan yahay in oo sharciga aad barataan oo kitaabka sunnada aad barataan oo aad dhaqangelisaan oo aad dhaqangelisaan aad faafisaan anta hadda maanta meesha fadhiyo oo aan hortay fadhiyo oo wiilashii gabdhaha haddii qof kasta sharciga ilaahay u faafiyo ku waran marka waajibka idin saaran oo qof kasta saaran inaad diinta faafisaan sidoo kale waxaa munaasabad oo aan goobjoog ka ahaa isna ka hadlay maamulka madarasada imaam bukhaari ee dugsiga hoose dhexe ee jamaame maamulaha ayaa soo dhoweeyey martidii ku booqatay madarasada isagoona muujiyey in ardada ay allaha fadliga yihiin kuwa ku diyaarsan akhlaaqda iyo wixii lagu soo tarbiyeeyey islamarkaana xil iska saarayaan daryeelidda cilmiga iyo wax ay ku kalahaan sidaad arkaysaan maanta waxaana soo booqday mas-uuliyiin madaxda sare ah haddii qaar ka mid a aan xuso waxaa ka mid ah culumta sharciga oo isugu dhex jira iyo maadiba intoodaba waa waa lagu qaataa haddii alle insha allah waxaa maada noo ah oo sharaf weyn noo ah dadkan martidana soo booqday waa maalintii ay ugu horreysay ee u yimaado waaliga walaayada jubbada hoose waana ku faraxsannahay ka macalimiin ahaan haddana waxaa rabna aan jecelnahay haddii alle insha allah ardayda waxaan sheegaynaa nimanka mas-uuliyiinta hadda noo yimid ardayda inay isugu dhex jiraan arday fasalka sagaalaad labaad koowaad ilaa iyo intaa taxanaha way isugu jiraan marka insha allahu tacaala waxbarashadoodana kolley ayaga ka muuqataa ama laga arki doonaa haddii alla idmo haddii laisugu yimaado waxyaalaha bandhiga waad maqasheen waxyaalaha martida ay noogu toojiyeen ay noogu baraarujiyeen hadda aniga waxaana laga rabaa inaan qaadano aayadihii iyo xadiistii ay soo qaateen oo na taabanaya aniga kan arday ahaan iyo kan macalimiin ahaan inta noogu aadan marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayr miisaankiina allah idin saaro ka arday ahaanna waxaan leenahay aniga waan ka ajiibnay maamulka wilaayadda islaamigaha ee jubbada hoose ayaa weli sii wada kulamada iyo booqashooyinka uu ku qaadanayo deegaana ka tirsan wilaayada isagoona kulamo wadatashi isbarasho la yeelanaya dhinacyo kala duwan oo ka mid ah hormuudka bulshada ku nool wilaayadan shukran akhuuna abu ayman wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ciidsiin u sameysay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka faragurow ee hoostaga degmada jilib faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkan cusmaan dhoobow ramadaan kasta marka la gaaro maalmaha ugu dambeeya ayaa deeq lacageed la gaarsiiyaa dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka ee ku nool deegaanka fargurow oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo culimo ayaa deegaankooda ku booqday dadkan muddada dheer la nool xanuunkaasi iyadoona ilaa boqol ka mid ah dadkaasi la siiyey lacago ciidsiin ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa markii lacagaha la siiyey dadkaasi masaakiinta la hadlay una sheegay in mujaahidiintu ay mar kasta garab taagan yihiin ayna kabar qabaan daryeelkooda waxaan idiin soo booqannay oo idinkugu nimid waxaa weeye kaalmadaa yar ina idin soo gaarsiina waxaa tihiin dad walaalahayna ilaahayna subxaanah watacaala wuu ina faray watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan yuu ilahay leeya subxaanah watacaala nebiguna calayhi salatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka muslimiintu inay yihiin ka mathali aljasadi alwaaxid inay yihiin sidaa darteed annaguna insha allahu tacala waxaan idinla dareemaynaa maqaadiirtaa rabbi ilaahay subxaanah wa tacaala uu idiin qadaray xanuunkeedii waa idinla dareemaynaa ilaahayna subxaanah wa tacaala waxaan idiin weydiinaynaa idinkana waxaan idin dardaarmay inaad ku sabirtaanoo ilaahay subxaana wa tacaala aad kaga ajir xisaabsataan innaguna insha allahu tacala hadda ka mas-uuliyad ahaan habeen iyo maalin sidii hore laidiin garab taagnaa yaan haddana insha allahu tacaala idiin garab istaagi doonaa kaalmada yarta oo loogu talagalay boqol qoys weeye waxaa maanta idin soo gaarsiina insha allahu tacaala qaar ka mid a dadkii lacagaha la siiyey oo rag iyo haweenba isugu jiray ayaa iyagoo faraxsan la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus kor allah idinka dhar waxaan jiraa toddobaatan iyo laba sano afartan afartan iyo lix sano tii toddobaad ninku jira u malaynaya soomaaliya meeshan haddaan taaganahay aan taagana harguru lacagta waa nala siiyaa soon kasta waa nala siiyaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin mujaahidiintaana siinaysaa kor allaha kaga dhigo lacag oo maanta konton dolar eh maanta aadan u faraxsanahay waxaan u malaynayaa simansimankii islaakasuu dambeeyey her noolale iska ahay alxamdulilaahi ummadda iyo walaalaha maanta oo garabka naga qabtay boqol baa yani islaanta labadaaba cooriyaan baan nahay alxamdulilah inaa mujaahidiinta lacagna siidii oo afuraad ee dhar iidka gadana oo karhafaad ahasanga aan kahayn deegaanka fargurowe tawadlaankaasnana siyaay walaayadaana siidi allaha dhaafo madaja kor allaha kaweelo ilaahay guul ha siyo maanta waa farxalnay mujaahidiinta lacagayna siisay waa ku faraxnay waana ku ciidaynaa mujaahidiinta kahor allaha ka dhigo sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii deegaankaasi ku booqatay ee dadka ku nool tuulada afargurow ayaa dhankiisa sabarsiiyey sidoo kalena kula dardaarmay inay ku sabraan xanuunka ay la nool yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qadaray ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukriya ogaada xanuunkan idinku dhacay ilaahay qadarkiisa inuu yahay ilaahay uga xamdinaqa muslimiinta u duceeya waxaad qaadateenna allah idiin shafeeyo maamulkana allaha barakeeyo muddo badan ayaa sidan oo kale marka ay soo dhowaato munaasabadda ciidulfitriga waxaa dadkaani ku nool deegaanka faragurow la siiyaa lacago waxaana sidoo kale ay mujaahidiintu dadkaasi u sameeyeen xarun caafimaad oo lagu daryeelo maadaama ay la nool yihiin cudurka juudaanka shukran aqoona cusmaan bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka owdal ayaa ku guulaystay in ay soo saaraan meydka wiil dhallinyaro ah oo ku dhacay warbiyood ku taalla deegaankaas casam carafaad ayaa faafahinta warkaasi inoo haya wararka ka imaanay deegaanka diille ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa sheegaya in balli ku yaala deegaankaas uu ku dhacay wiil dhallinyaro oo ka mid ah dadka deegaanka muddo afar iyo labaatan saac ah oo meydka cabdiraxmaan mukhtaar cali laga baaday goobaya gudaha balliga ayaa ugu dambayntii lagu guulaystay in balliga laga soo saaro meydkiisa ehelada wiilka meydka ah ee balliga laga soo saaray ayaa sheegay in wiilkooda uu ku dhacay balliga xilli maalmo ka hor uu roob xoogan uu ka da-ay deegaanka
deegaanada iyo dadka kale kala duwanba mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahad celinaynaa sida gurmadka walaaltinimada turaalahalay uga qayb qaateen imigana waa la soo saaray waxna loo dareeri doonaa aaskii waxaan halkan farriin u marinayaa dadka deegaanka sanad kasta waxaa inagaga baxaa ubaxa ama dhallinyarta deegaankan saddex amba afar ka mid a ayaa inagaga baxa ballayadaasi ama dhaamamkeennaasi waxaan dadkeenna ka wacyigelinaynaa khaasatan intay da'yarta inay ka foojignoodaan xilliyada roobab ku da'ayaan nimcadii eebbo saddex cisho ka hor da'day baa koley qofkii ugu horreeyey ku geeriyooday cid kastoo ka soo qayb gashayna oo gurmadkaa u timidana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro jasaakallah khayr saacadihii lasoo dhaafay waxaa qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka da-ay roobab waaweyn ay ku diirsan dadka iyo duunyada shukran akhuuna casaam gabagabada warkeenna saakana dhegaystayaal waxayd ku soo dhowaataan fariin caafimadeed fariin caafimaad oo ku socota bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah maxay fariintan muhiim u tahay xilligan
xilliga roobka u imaanayo ama roobka u dhammaanayo jiilaalka laga baxayo ama la galayo kuleel ayaa jira waxaa inta badan dilaaca shubanaa dilaaca shubanadaas oo ay ka dhashaan biyiri ama biyo roob uu imaaday oo wasaq soo xambaaray waxyaalaha inta badan laga digayo marka xiliyadan oo kale waa shubanka si markaasi loo ilaaliyo nufuusta dadka muslimiinta ah ayna ugu noqoto alwiqaayatu khayru min alcilaaj haddaba waa maxay cudurka shuban biyoodka
shubanku caafimaad ahaan waa marka qofka uu dhigo saddex jeer iyo in ka badan waxaa la yidhahdaa shuban bimacnaa waa fuuq baxay shubanka noocyo badan ayuu leeyahay shuban biyood ayaa jira daacuun ayaa jira infection calooleed shuban ka imaadaa jira mid oo disentariyada ay ka imaataa jira mid caabug uu keenaa jira saas daraaddeed marka shubanku waa intaas maxay yihiin calaamadaha lagu garto cudurkan calaamadaha cudurkan marka ugu horeysa shuban oo laba jeer saddex jeer iyo in ka badan ilaa afar jeer ninku inuu shumo matag inuu keeno eh, caloosha qofka inay xanuunto qandhe inuu keeno inuuba fuuq baxaba labalabo daal muruqa xanuun dikaanka wadnaha oo ziyaada ugu dambeyn bresharka oo hoos u dhaca marka dambe ay imaato khatar inuu qofka oo naftiisaba halis ay gasho ama uu dhinto maxaa sababa cudurka shuban biyoodka waxaa keena nooleyaal yaryar oo ilma aragta ah microorganisms la yidhaahda waa jeermisyo wasaqeeya ilaah biyaha wasaqayntaas marka ay wasaqaynayaana waxay geli karaan biyaha iyo cuntada la cuno siyaabo kala duwan ayay u geli karaan waxayna u horseedi karaan caabug inuu meesha ka dhasho marka la isticmaalo biyaha ama cuntadii waxaana ka mid ah bakteriyada viruska fangaska goryaanada barasiteska iyo wixii la mid ah waa maxay siyaabaha uu ku faafo cudurku wuxuu ku faafaa qaadashada biyaha wasaqaysan ama cunista cunto wasaqaysan ama cunto la xiriirta ilo biyo oo wasaqaysan sidoo kale cuduradani waxay imaan karaan marka dadka ay cunaan ama ay la kulmaan biyo ay ku wasaqoobeen saxarada ama cudursidaha ama wasaqo kale ama biyaha wasaqaysan waxay ka imaan karaan ilo kala duwan sida sahayda biyaha la cabo webiyada harooyinka balliyada iyo xataa bulacadaha midka welwelka ugu weyn laga qabo waa wasaqowga ilaha biyaha ama ay biyo daadad keeneen ay soo galaan ama meel biyeri ay ka dhacday oo biyo isbedeleen oo ay qurmeen oo midabkoodu isbedelay la isticmaalo sidee loo daweeyaa cudurka e daaweynta cudurada ka dhasha biyaha waxay ku xiran tahay hadba cudurka gaarka ah iyo sababta ka dambaysa iyo waxa sababay oo saxda ah sida ugu fudud marka qofka hadduu maraaxiil ayuu leeyahay a b c ayuu leeyahay marxaladda e oo kale waa iska fududdahay oo qofka asoo gurigiisa jooga biyo nadiif ayuu cabaya cuntooyinka qaar ayuu iska joojinaya hadduu maraaxisha oo b iyo c uu gaaro qofku wuxuu u baahan yahay daryeel caafimaad goob caafimaad inuu tago uu helo faleebooyinkii electrolyteski iyo macdintii uu u baahnaa uu jirkiisa u lumiyey inuu helo hadduu zaa'id yahayna waa mataqaanaa hospitalization isbitaal inuu seexdo u baahnaana qofkaas oo mataqaanaa fuuq celin deg deg loo sameeyo imaa kuwa iska yarirootiga ah waxaa waaye meelaha yaryarka goobaha caafimaadka ama farmashiyada ayaa lagu daaweyn karaa antibiotics iyo daawooyinka yaryarka ayaa la siinaya waxaa jira marka daryeel ama daaweyn guriga adoo mataqaanaa gurigaada jooga ayaad fuuqbaha aad xallin kartaa si oo markaasi farsamaysan oo haddaadan heli karin dawo iyo wixii la mid ah o r s ayaad diyaarsan kartaa adoo gurigaaga joogo biyo nadiif ah iyo milix ayaad isticmaali kartaa taa marka waxay kaa caawinaysaa beddelka dareerayaashii aad lumisay iyo electrolytekii shubanka iyo mataga dartiisa aad ku weysay waxaadna u samaysan kartaa sidan soo socota hal litir oo biyo nadiif ah oo la kerkeriyey ama nadiif oo sifaysan ayaad ku daraysaa laba qaando oo sokor ah iyo hal qaando haafkeed oo cusba ah islamarkaasna si fiican ayaad isugu qasaysaa kadibna bukaanka ayaad siinaysaa muddo afar iyo labaatan saac gudahood markii ay kaa dhacdaan afar iyo labaatan saac ay ku dhacaysaa waad bedelaysaa mid kalaad diyaarsanaysaa waxaad kaloo siin kartaa bukaanka adoo gurigaada jooga mooskaad siin kartaa bariiska cadaad siin kartaa sanjabiisha shaah lagu karayaa la siin karaa way u fiican tahay biyaha qumbaha oo kale ugu dambeyn nasasho qofka inuu markaasi nasto oo nasasho uu helo si jirkiisa markaas usoo kabsado ama u bogsado sidee looga hortegi karaa cudurkaas shuban biyoodka kow qofka waa inuu cabaa biyo nabdoon marka la leeyahay nabdoon waa biyo ka yimid ilo nadiif ah oo la isku halayn karo ama warshadaysan ama la daaweeyey ama qofka gacantiisa uu ku karkarsaday waa qodobka koowaad qodobka labaad inuu qofka isticmaalo daaweynta biyaha badbaadada leh biyaha badbaadada leh markii la leeyahy waa in la isticmaalo hababka sifaynta biyaha sida karkarinta shaandhaynta filtaraynta iyo wixii la mid ah qodobka saddexaad qofka inuu ku celceliyo nadaafadda wanaagsan sida in gacmaha mar kasta la iska dhaqo si fiican loo dhaqo saabuun iyo jeermisdilo lagu dhaqo ka hor cuntada iyo kadib ka hor musqusha iyo kadib qodobka afaraad in la nadiifiyo cuntada iyo maacuunta lagu dhaqo biyo nadiif ah oo karkarsan ama jeermiskoodu uu dilan yahay ama la sifeeyey qodobka shanaad si wanaagsan ugu tuur qashimada meeshii loogu talagalay oo aadan dhigin meel bannaan ah ee qodobka lixaad tallaalada waxay kaa caawin karaan cudurrada biyaha ka dhasha sida cagaarshowga tiifowga iyo wixii la mid ah qodobka toddobaad ha ka cabin biyaha ilaah laga shakiyo sida webiyada biyaha balliyada biyaha warooyinka iyo kuwa bannaanada yaala waxaad ku cabi kartaa adoo karkarya adoo sifeeya waxaa kaloo isweydiinaa ma ammaan baa in meel walba laga cabo ama biyaha tubada la cabo biyaha tubada ee way kala duwanaan kartaa hadba deegaanka ama magaalada aad joogto saas daraaddeed marka meelaha biyahooda aan nadiifka ahayn lama ogolo si toosa in tubada looga cabo waxaad ku cabi kartaa adoo karkarya adoo filtareeya adoo sifeeya ama adoo marsiya qaababka ama hababka sifaynta biyaha adoo mara intaas ayaa loo cabi karaa biyaha tubooyinka ama waraha meelaha fadhiya qodobka sideedaad ha dayicin gacmo dhaqashada saxda ah macnaha si sax ah waa inaa u dhaqdaa gacmaha saabuun iyo jeermisir waa inaa ku dhaqdaa gaar ahaan kadib markaad isticmaasho qolka musqusha ama bedelashada xafaayadaha ilmaha iyo dadka waaweyn markii laga bedelo ama maaraynta xoolaha dabjoogta ah qodobka sagaalaad ka fogow isticmaalka cunto ceyriin ah ama aan si fiican loo karin ha cunin cuntada badda ceyriinka ah ama cuntadan kale oo hilibka uu ka mid yahay oo aan si fiican loo karin qodobka tobnaad ka fogow liqidda biyaha marka aad dabaalanayso waraha baraagaha webiyada iyo wixii la mid ah fariintan waxaa idiin soo gudbinaya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkeeni subaxnimona dhegaystayaal waanaga intaas tan iyo kulantideena dambe warkan warka xiga sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir